halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o eda ood naga dhagaysanaysaan mawjadaha qaar hirarka efamiyada magaalooyinka geeska afrika qaybo ka mida iyo barta internetka ood nagala socotaan v o a somaali com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa axad siddeedda bisha mey sannadka labada kun lix iyo tobanka idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah mucaaradka dalka jabuuti oo ka hadlay aragtidooda ku aadan caleemasaarka madaxweyne ismaaciil cumar geelle arrintan caleemasaarku waxaa weeyaan adeer nin isdoortay ayaa iscaleemasaaraya ummadda reer jabuuti waxa ay leedahay waxaas annagu waxaan ognahay iyo waxaan maaragtay ogollahay caleemasaarka ayaga cumaru iscaleemasaarayiin ma jir
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hiddaha iyo dhaqanka libaaxuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timide gibilkiisa nabarkii ku dhaca geerti loo dhimaye hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qaba yuu soo degeliyay waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay dagaal booliska gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab maanta ku dhex maray tuulada buulaxaawo oo soddon kilomitir u jirta degmada bardaale ee gobolka baay waryaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhabo iskahorimaadkan wuxuu ka dhacay duleedka degmada bardaale ee gobolka baay kadib markii ciidamada booliska gaarka maamulka koonfur galbeed ay weerar ku qaadeen fadhiisan ciidanka shabaab ay ku lahaayeen deegaanka buulaxaawo oo degmada bardaale ka tirsan khasaaraha dagaalka inkastoo aan si dhaba loo ogeyn haddana taliya ku-xigeenka ciidanka booliska gaarka maamulka koonfur galbeed maxamed isaaq caracs oo v o a la hadlayay wuxuu sheegay in afar askari oo shabaab ay ku dileen dagaalka ciidanka booliiska gaarka maamulka koonfur galbeedna uu dagaalkaasi kaga dhaawacmay hal askari dagaal ka dhacay tuulada buulaxaawo ee hoos imaada degmada bardaale waxay u jirtaa soddon kilomitir maadaama labadan beri nimanka ee nabaddiidka meeshaas isku soo aruursanayeen waxaa weerar ku qaaday ciidamada booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya khasaaraha labada dhinac soo gaaray dhinaca shabaab wax ka geeriyooday iyo dhinaca ciidamada booliska gaarka wax ka geeriyooday dagaalka maanta dhacay annaka hal askari baa naga dhaawacmay oo ka tirsan booliska gaarka ah nimantaas nabaddiidkan afar ayaa ka dhimatay hubkoodana waa waxaa ahay hadda ciidamada booliska gaarka ah waana loo soo bandhigi doona hadduu ilaah yidhaahdo bahda saxaafadda mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo wuu mahadsan yahay mukhtaar dhanka kalena roobab aad u xoogan oo xalay ka da-ay gobolka mudug ayaa sababay dhimashada afar ruux oo isku qoys ahaa iyo dhaawaca hal ruux kuwaasi oo ku noolaa deegaan lagu magacaabo xasan saarsaare oo qiyaastii gaalkacyo u jira lixdan kilomitir dadka ku dhintay biriqdaasi ayaa kale ahaa saddex dhallinyaro ah iyo aabbahood oo biriqdu ay kula dhacday aqalkii ay ku noolaayeen oo ku yaala deegaankaasi waxaana sidoo kale qofka dhaawaca la keenay isbitaalka gaalkacyo macalin khaliif oo qaraabo la ahaa qoyska ay biriqdu haleeshay ayaa v o eda u sheegay dhimashada dadkaasi iyo dhaawaca halka qof dhinaca kalena biriq kale ayaa iyaduna waxa ay xalay ku dhacday qoys xoolo dhaqata ah oo ku noolaa deegaan aan sidaasi uga fogeyn gaalkacyo waxaana la sheegay in ay sababtay dhaawaca laba ruux oo caruura iyo sidoo kale dhimashada tiro xoolo ah oo qoyskaasi u lahaa xaflad ka dhacday aqalka ummadda ee dalka jabuuti ayaa maanta markii afraad loo caleemo saaray madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweynaha dalkaasi xafladda caleemasaarka madaxweyne geele waxaa kasoo qeyb galay madaxa kala duwan oo ka yimid oo ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha ethoobiya xeel maryam disaleyn madaxweynaha ruwanda bowl kigame madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir iyo madaxweyne ku-xigeenka uganda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhinaca soomaalida waxaa ka qayb galay xafladda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha somalilan axmed maxamed seylaanyo iyo madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas madaxweyne geele ayaa lagu dhaariyey martida horteeda wuxuuna ballan qaaday inuu ka shaqayn doono midnimada iyo wadajirka ummadda jabuuti islamarkaana horumarin ku samaynayo noloshooda jabuuti waxay ka mid tahay dalalka saxeexa heshiiska lagu dhisay maxkamadda i c c ee dembiyada dagaalka ee caalamiga ah taasoo raadinaysa in lasoo xiro madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir hase ahaatee jabuuti oo dalalka heshiiskaa saxiixay ka mid ahaa ayaana fulin amarka maxkamadda mana aha markii ugu horreysay ee uu ka qayb galo xafladda dhaarinta madaxweyne geele sanadkii labada kun kow iyo tobankii ayuu sidan oo kale uga qayb galay xilligaas kadibna maxkamadda i c c ayaa dacwad ka gudbisay dalka jabuuti oo ku aadanayd safarka madaxweynaha suudaan warbaahinta waddanka kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne kim jun a uu sheegay in xisbigiisa maruu la hadlayay uusan isticmaalaynin hubka nukliyeerka ilaa tan iyo inta laga qalqalgelinayo madax bannaanida waddankaasi k c n a oo ah warbaahinta dowladda ayaa axadda maanta waxa ay sheegtay in master kim uu doonayo in uu qaboojiyo xiriirka uu la leeyahay waddamada ee cadaawadaha kala dhexeyso pyongyang isagoo sheegay in kuuriyada koonfureed ay la yeelanayaan wadahadallo horleh si markaasi loo yareeyo isfaham la-aanta loogana baaqsado qaladaad horleh oo dhinacyadaasi dhex mara sida waddan mas-uul ah oo leh hub nukliyera xukuumadeenna ma adeegsan doonto hubka nukliyerka ilaa la carqaladeeyo madax bannaanideenna maahane ayaa laga soo xigtay kiim isagoo la hadlayay xisbigiisa xubno ka tirsan habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington haddii aynu ku bilowno wararkeenna xaflad ka dhacday aqalka ummadda ee dalka jabuuti ayaa maanta markii afraad loo caleemo saaray madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil cumar geele xafladda caleemasaarka ee geela ayaa waxaa kasoo qeybgalay madax kala duwan oo ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha etoobiya xeele maryam desayle madaxweynaha ruwanda bool kagame madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir iyo madaxweyne ku-xigeenka uganda iyo sidoo kale waxaa ka qeybgalay xafladaasi madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo iyo dhinaca maamul goboleedyada madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas madaxweyne geela ayaa waxaa lagu dhaariyey martida horteeda waxa uuna ballan qaaday in uu ka shaqayn doono midnimada iyo wadajirka ummadda jabuuti islamarkaasina uu horumarin doono nolosha dalkaasi jabuuti dadkeeda waxayna ka mid tahay ayuu yiri dadaalada ay saxiixeen heshiisyadaasi dhinacyada aan ku celiyay halkaasi dhegaystayaal islamarkaasina uu horumarin ku sameyn doono nolosha jabuuti waxayna ka mid tahay ayuu yiri dalalka saxiixa heshiiska lagu dhisay maxkamadda i c c taasi oo raadinaysa in la xiro madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir hase ahaatee jabuuti oo iyadu dalalka heshiiskaasi saxiixay kamid ka mid ah ayaanan fulinin amarka maxkamadda maanta markii ugu horreysay ee uu ka qayb galo xafladaasi dhaarinta madaxweyne geele madaxweynaha dalka suudaan sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ayuu sidaan oo kale uga qayb galay xaflad kale oo dib maxkamadda isis ay dacwad uga gudbisay dalka jabuuti oo lagu eedeeyey safarka madaxweynaha suudaan haddaba warbixintaasi caleemasaarka ku salaysan iyo wufuuddaasi ka qayb gashayba waxaa nooga soo diray halkaasi wariyaha v o e da rabadaan muuse munaasibadda caleemasaarka madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa maanta ka qabsoontay qasriga guriga ummadda ee magaalada jabuuti ufuud kala duwan ayaa ka qayb qaatay munaasibadda sida ra-iisul wasaaraha etoobiya xayle maryam dhesalen madaxweynaha ruwanda bool kagame madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir madaxweyne ku-xigeenka uganda iyo ufuud kale oo heer wasiir ah oo dalalkoodu ay soo wakiisheen dhammaan mas-uuliyiintaasi kala duwan ee madaxweynayaasha waxaa la socday marwooyinkooda xagga soomaalida waxaa kasoo qayb qaatay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaaniyo iyo madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdulweli maxamed cali gaas dadweyne tiro badan ayaa iyaguna ku sugnaa goobta ay ka dhacaysay munaasibadu oo si ballaadhan looga soo shaqeeyey madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa ku dhaartay qur-aanka kariimka inuu daacad mar kale ugu shaqayn doono shacbiga reer jabuuti ee kalsoonida u cusboonaysiiyey shan sannadoodoo dambe
بالله العلي العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شيء madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo khudbad ka jeediyey munaasibadda caleemasaarka ayaa tilmaamay inuu sideeda u gudan doono waajibaadka saaran Dans la continuité de nos institutions, je viens de prêter serment iyadoo aynu ku sii soconayno jiritaanka hay-adaheenna dawliga waa aniga hortiinna ku dhaartay iyo ilaahay eebbaweyne hortiisa in aan guto xilka madaxweynenimo anigoo qaadaya mas-uuliyadda mustaqbalka iyo aayaha dadweynaha reer jabuuti hawshan la ii igmaday waxaan ku gudan doonaa si waayo-aragnimo leh anigoo og xilka culus ee uu saaray mar kale shacbiga reer jabuuti oo ah shacbigayga aan jecelahay mar walba oo mar kale igu sharfay inuu ii cusboonaysiiyo kalsoonida sidaasi awgeed waxaa iga go'an inaan xilkayga iyo waajibaadka isaaran aan u guto sidooda anigoo ku hoggaamin doona shacbiga reer jabuuti si sharaf leh shanta sannadood ee soo socda que je m'engage à la conduire au mieux et avec honneur durant les cinq prochaines années.
sidoo kale waxaan kula kulmay goobta munaasibadda hooye cibaade ismaaciil oo ah hooyooyinkii doorka wax kuwoolkaa ka soo qaatay halgankii xornimo doonka jabuuti oo tix la xidhiidha caleemasaarka madaxweynaha jabuuti xoogaa ii soo jeedisay dareenkii wuxuu yahay boqolkiiba boqol waa wax ilaahay loogu shukriyo loogu xamdiyo waad ogeyden ilaa dhulkeenna iyo dalkeenna siduu ahaa madaxweynaha waxaan ku salaamayaa salaanta laysku jiro salaanta ugu qaalisan ee nabadgelyo iyo naxariis baan ilaahay u baryaynaa madaxweynaha waxaan ku salaamayaa bashbash iyo barwaaqo iyo idamka ilaaha iyo idamka rasuulka intaa dabadeed waad ogtahay rabada dhulkeenu siduu ahaa madaxweynaha waqtigii kii uu qabtay siduu ahaa dee cidna waxba loogama sheekaynayo wax la wada ogyahay weyahay iyada ugu danayd nabadgelyadu inay dhulkeena diiqba ku ahayd wuu ku guuleystay ismaaciil kolkuu wuu guntaday mar labaad haddana waa ogeydeen dhulkeenu inuu ahaa dhul dee iskaa aan hore u muuqdan waada hayeen intaa dabadeed waxaan leeyahay ismaaciil dhamac ganoolow dhimbeelo quracoo cadceed subax soo baxdoon caadku qarininoo dayaxa oo nuuray oo duuni iftiinshado walaayad rabbi keenay oo wanaagsano waxaan miyaa aarkoo cartamay lagu karaa cabsiis shabeel dhalay sidee loo qabtaa shanshada sidee wiil dharastay dhinaceega loo maraa ama mascaroodi maamaara loo hela aleehe geesiga ismaaciilla gebi ka daran rabadaan muuse v o a jibuuti
aad buu mahadsan yahay ramadaan haddaba calimasaarka geele ayaa yimid kadib markii uu ku guulaystay doorashadii siddeedii bishii abriil ee sanadkan dalkaasi ka qabsoontay taasoo musharaxiinta kula baratamayay ay natiijadeedu qaadaceen qadka taleefonka ayaan kula xiriiray laba ka mida murashaxiintaasi cumar cilmi khayre iyo jaamac cabdiraxmaan jaamac waxaana weydiiyey dareenkooda ku aadan caleemasaarka madaxweyne geele cumar cilmi ayaan ku hormaray
arrinta caleemasaarku waxa weeyaan adeer nin isdoortay iyaa is-caleema saaraya ummadda reer jabuuti waxa ay leedahay waxaas annagu waxaan ognahay iyo waxaan maaragtay ogolahay caleemasaarka ayga cumar uu is-caleema saaraye ma jir
waa gartay laakiin n madaxweynayaal gobolka ah iyo madax caalamiya ka soo qayb galay oo n xaflad weyn oo n madaxweynaha lagu calaamasaara bay ahayd marka ma moodaa inaad kala duwan tihiin aragtidaad qabtaan mucaaradka jabuuti iyo dalalka gobolka
aragtida waxa weeyaan waa run way kala duwan tahay dee aragtada aan qabno annaga iyo dalalka gobolku dalalka gobolka waxa weeyaan dee waxay leeyihiin dana u gaara bay leeyihiin danahooga iyay fushanayaan oo sidaa darteed iyay iyagu maaragtay u joogaan meesha magacii dee dawladduna wuu jiraayo kolley dee magaca dawladduna dee waxaa way dadku dee waxbaa jiro oo dee ixtiraamkiisa iyuu dee leeyahay laakiin waxa weeyaan dee ummadda reer jabuuti waxaa waxba kama kuseeyaane ummadda reer jabuuti wixii ay diiday way diiday wixii ay yeelaysana way yeeli doontaayoo dee waa wax u cad weeyaan marka caleemasaarka ismaaciil cumar ummadda reer jabuuti waxa alla waxay maaragtay ay ay ka og tahay iyo waxay ka ogoshahay midna ma jiro waxaad ula jeedaa taageerayaashiina mucaaradka ummadda jabuuti markaa leedahay ummadda jibuuti markaan leenahay ummadda sidaa bay u badan tahay ee doo- waxa weeyaan hadee meeshan doorasho ka dhacday ma jirin horeyna waanu sheegnay mucaaradka kolkaan ka hadlayno weeyaan jabuutina mucaaradka weeyaan dadkiisu doorashaduna siday u dhacday dee annagaa ogoo wa- halka ay ta waxa ay tahay annagaa og annagaana ka warrami kara marka marka aan annagu afkii ummadda ku hadlayno ee nima- nimankii mas-uuliyiintii mucaaradka nahay weeyaan marka aan sidaa leenahay jaamac cabdiraxmaan jaamac adiguna ka warran dareenkaaga ku aadan arrintan hadee runta waxaan kuu sheegayaa caleemasaarka wuxuu horta ku qurux badnaan lahaa oo laga hadli lahaa caleemasaar haddii maanta xaafadda belbeleweyn laga dabaaldegayo iyo xaafadihii ummadda reer jabuuti ay deganaayeen laga dabaaldegayo ayaynu dabaaldeg ummadeed ka hadli lahayn ma garatay marka waxay ahayd in dee dabaaldeg lays lays abaablo dad khaasa loo yeedhay laakiin wax ummaddu ay dabaaldegto meeshaa kamaanu arkayna nagu waa gartay madaxweyneyaal baa ka soo qayb galay xitaa madaxweynaha dalka suudaan oo maxkamadda dembiyada dagaalka ay doondoonaysaa u yimid inuu caleemasaarkaa ka qayb galo Een, marka maxay aragtidaada du- ee dunidu ka qabto doorashada iyo midaad ka qabtaan ma moodaa inay kala duwan yihiin horta waxa weeyaan horta waxa weeyaan horta adduunyada in laga go-o maaha waxa weeyaan in la raadinayo oo lagu eedaynayo in waxa suuq sameeyey in horta lasoo casumadayba may hayn sharaf jab bay ummadda reer jabuuti horta ku tahay waxa weeyaan waa in wax walba la qadariyo waayo ummadda caalam baa lala nool yahay soo maad garan ummadda reer jabuutina caa- dowladda jabuutina waa dowlad yaroo fadiilo ah mucaawanada adduunyada ku xidhan aan waxaan u malaynayaa inay halkaa dhibaato kasoo kasoo biiri doonto kuwaasi waxay ahaayeen musharaxiinta laba ka mid a musharaxiintii ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jabuuti kula tartamay cumar cilmi khayre iyo jaamac cabdiraxmaan jaamac oo goor dhoweyd qadka taleefonka magaalada jabuuti iigu warramayey weli waxaad naga dhegeysaneysaan v o a idaacadda fiidnimo oo saxare cabdi axmed iyo maxamed- maxamed colad xasan idiin daadihinayaan haatana kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha saare cabdi axmed oo istuudiga welisa ayaan ku wareejinaya
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii toddobaadka ee wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa marxaladaha ay maraan dadka ku shaqeeya gaadiidka ambalaaska loo yaqaana ee gurmadka degdega ee magaalada muqdisho ka jira kuwaasi oo wakhtigan sheeganaya xaalad adag inay ku jiraan iyadoo shaqooyin qaarkood khatar ah oo wakhti aad u fara badan ay geliyaan afar iyo labaatanka saacba ay ka jirto magaalada muqdisho waxaana barnaamijka marti noogu ah doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah maamulaha iyo qofkii aas-aasay shirkadda amiin amplas ee magaalada muqdisho ka jirta waxa uu ka hadlayaa wakhtigan caqabadaha haysta iyo sidoo kale sida ay u gutaan waajibaadka in badan oo bulshada magaalada muqdisho ay ku barteen haddii ballaan kusoo dhoweeyo doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan barnaamijkeena wicitaanka kusoo dhowow waa gartay aad baad u mahadsantaha adiguna sidoo kale ee bal haddii aan kugu bilaabo een, magaalada muqdisho muddo intee leeg ayaad wadeen howshan aad wadaan amiin amplas
muddada muddo laba kun iyo sideedii ayaan bilaabnay aamin ambulance iyadoona jirin yani ama aan la aqoonin ambulance wax la yidhaahdo oo dadka ay isticmaali jireen eh, gaari gacan ay isticmaali jireen dadka dhaawaca ama dhinto lagu qaado
waa gartay maxaa idinku dhaliyay markaas
gaaro xilligan laba kun iyo sideedii waxaa ka jirtay magaalada muqdisho xaalad aada u daran oo yani malaakiic aan kala go' lahayn iyo dagaallo joogto ah bay ka jireen magaalada dhexdeeda marka waxaa ku dhaawacmi jiray dad badan oo aan ahayn kuwa dagaalamaya waayo dadka dagaalamaya waxay ku kala galeen inay dhintaan ama dhaawacmaan iyo gaadiid ay ku qaadaan dadkooda marka waxaa waxaanu arkayna dad badan oo shacab ah oo meelihii lagu dagaalamo deganaay oo ku dhimanaya meeshii ama ku dhaawacmaya ama ku dhiigbaxaya marka waxaan ka fikirnay dadkan sidee lagu badbaadi karaa maxaa loo qaban karaa marka intii noo soo degdegay ayaa waxay ahayd in la sameeyo baabuur ambulance ah oo aan la kala lahayn oo qof walba u yeeran karo marka uu rabo oo dhex mari kara eh, kooxaha isdagaalamaya waa Marka garta sidaas ayaa noo- nagu dhalisay in aanu bilaawno gaadiidkan aamin ambulance waayahay haatan caqabada ayaad sheeganaysaan inay idin haystaan haddaad qaybo ka mida noo soo sheegto amaad noo taxda maxay yihiin caqabadahaas Ismaaray, eh, xa- xa- caqabaduhu waxa weye way kala weynaayeen oo marba meel baa la soo marayey xilli waxaa ka dhacaysay in eh, aan loo ogolayn gaadiidku inuu tago ama qof dhaawaca asagoo siyo la celiyo oo ay suurtagal tahay qof inuu khatar galo waa laga soo gudbay waxaana hadda yani caqabadaha hadda taagan waxaa ka mid ah mujtamaca loo adeegayo oo aan yani ahmiyad weyn aan u haynin gaadiidkan ama aan ula muuqin wax muhiim inuu yahay Ee, dowladda ee, oo aan haska tabar daraatay haddana aan iyada lafteedu aan siinaynin yani waxyaalihii looga baahnaay oo waxyaalaha noo qaban karta ay ka mid tahay baabuurkani baakin male meel lagu xareeyo male xarun ma lahan yacni dowladduna dhul badan ayay ku leedahay gobolka banaadir oo kale oo aan marnaba nala ka weydiin war maxaad u baahan tihiin Waa gartay.
gudoomiyaashiina soo maray ee, gobolka banaadir intooda badan waa la kulmay mana ka suurtagelin caqabadaha kaleeto waxaa ka mid ah markii meel wax ka dhacaan oo kale ama laga yaabo meeshaas yani inaan sidaas tahay exitki loo ogolaanin gaadiidkii waxaa dhacaysoo kale in hooyooyinka uur kale markii shaqal dhexe la qabto habeenkii adigoo u socda in qoolad ku celiso wadada dhagax u yaallo ku oranaysa xaggee u socotaa iyo xilligaa lama socdo iyo ayaduna way iska jirtaa waa garta laakiin waxaad moodaa in maalinba meel lasoo marayo waayahay ee dhegaystayaasha mid ka mida ayaan khadka siinaynaa si uu nagala qayb qaato barnaamijkan Een, magacaaga ku bilow walaal ugu horeyntii halkaad joogtid iyo su-aal haddaad u qabto doctor abdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah agaasimaha iyo qofkii aas aasay amin amplas oo maanta barnaamijkan aynu ku marti qaadnay السلام عليكم في او اي ودكتور اليمان علي فارح مقديش جوبا امين امبلا كنت واحد هول بدن وي قبتين ادو مسيله لا قرب قرو مدح امين امبلا عبد القادر آه، عبد القادر سؤاشا وجيه waxay tahay maraaxiisha la soo maro wadanka wuu kala duunaay hadda meelu jooga lagu kasgaadi meela la joogay dabcan caqabadii hadda meeshii hamigii lahaayeen maa dib u dhacay mase caqaba ka badanayay laba kun iyo tobankii marka loo bardhigo maanta oo laba kun lix iyo toban jooga tan kala weydiina waxay tahay maxay kusoo kordhiyeen adeega laba kun iyo tobankii sideed sano waa waqti la dhaqaaf karo dabcan ambalaasada caalamka waxay leeyihiin adeeg dhammaystiran masaa'ikun waxay awoodooda tahay inay dadka ka soo qaadaan qofkii waxyeelada gaartay meesha waxyeelada ku gaartay deegaanna xarun caafimaad labadaasaan weydii lahay muse cabdiqaadir doctor doctor liban waad mahadsan tahay liban ma dhakhtar baa tahay haa walaal waa takhaatiirta oo daacadaha gudaha ka soo baxaan kamid ahay waa gartay waad mahadsan tahay haye liban haddaad u jawaabto doctor cabdiraxmaan cabdiqaadir liibaan aad aad iyo aad ugu mahadsanta liibaan Eh, markaan u gudbo caqabadaha eh, liibaan waxa weeye eh, caqabadu way fara badan yihiin laakiin waxa weeye nin weyn iyo umulasa sidai u- wax u ogyihiin uma sheegaan Eh, caqabadahan noogu muhiimsan aan isleena hadda waa laidinka caawin karaa oo aan isleeyahay yani dowladda hadday ugu canqaado waa idinka caawin kartaa ugu yar waxa weeye in gaadiidkan shidaal meel loo saaro liyaa at least toban litar ama yani baakin in nala siiyo liyaa meeshan dhulkan aa baakin u ah ambalansooyinka laga hagi karaa taas waa midda eh, yani eh, maamulada maamulka jira waaye tan kalete ee ah xagga capacity iyo baabuurkan muxuu muxuu leeyahay muxuu matalan qofka u qaban karaa baabuurkan waxyaalo badan ayuu qofka u qaban karaa waa midda koowaad horta waa inuu geeyo goob caafimaad ka hor goobta caafimaad intaan la geenin gaadiidkan waxaa saaran dad xirfadlayaal caafimaad ah ama neersin ah oo loogu talagalo qofkaas xaaladda uu ku jiro inay ka caawiyaan hadduu dhiigbax jiro in dhiigbaxaas laga joojiyo haddii xanuun uu hayo xanuunka in laga yareeyo haddii moral support loo samayn karo in loo sheego gacan aamin inuu ku jiro in la geyn doono goob caafimaad uu ku badbaadi doono yacni waxyaabahaas waa waxyaabaha aan u qabano weye laakiin ambulansooyinka internationalka ee dowladu daba taaganta oo fan laba daba lala daba taagan yahay heerkaa maynan gaarin inagu laakiin at least emergency kitku saaran yahay waad mahadsan tahay Een, bal marka markaad leedahay ee kaba soo qaadba caqabada ayaan kala kulannaa Een, wadooyinka marka aan socono jidgooyooyinka yaalla maxaa laydinku garan karaa haddiiba aad tihiin ee ambalaasti ama gurmadki deg dega waa waxa weeye dadku waxay aan- waxay fahmi karaan baabuurka aan- aansaha calaamad buu leeyahay calaamaduu leeyahay alarmi uu leeyahay extern wuxuu leeyahay mataqaanaa nalal loogu talagalay waana la joojin karaa waana la baari karaa waana la ogaa karaa waxa aan wadna iyo waxaan nahay aidigeena nala ayaa la fiirin karaa xataa anaga ma diidin baabuurka in la baaro for security annaga xitaa dan bay noo tahay in la baaro baabuurka la ogaado waxa uu yahay kabacdina nala ogolaado meesha aan u soconno laakiin ma dhacayso askaru halkaa asagoo kuu jira boqol talaado kuleeyahay iga laabo iga laabo un kuleeyahay marka ta- taas waa caqabad weyn waaye oo u baahan in loo sheego dad yacniha hay-adaha ku shaqada leh waxaa kaleetoo caqabad ah gaadiidka dadweynaha oo aan fahamsanayn baabuurkan inuu emergency u socdo inaa qof xaalad khatarad ku jira inuu badbaadinayo oo aan waddada ku banaynayn waddooyinkay wada karayaan way kula tartamayaan waddadiina mataqaanaa yani eh, sida accesska xaqaad u lahayd dadamiska iyo ambulansaha waxay ahayd markii alaamkaan la maqlo waddada in loo baneeyo marka taasuna waxaan jeclaan lahay eh, ciidamada waddooyinka oo traafikada inay baraan dadku qofku markuu leysanka qaadanayo in loo sheego baabuurka ay u banaynayo waddada
waa gartay en bal haddii aad eegto dhinaca kale waxaad ka dhawaajisay inuusan jirin wax dhaqaale ah oo idinsoo gala sidoo kaleeto waxaad sheegtay xarumo inaydan lahayn ood ku midowdaanoo maaragta adinka haddii aad tihiin gurmadkii degdega ama gaadiidkii loogu talagalay inuu qof dhiigbaxayo ama dhimanayo uu gargaar degdega u sameeyo marka sidee laidiin helayaa waddooyinka caqabadaha ayaa idinka haysta dhinaca amniga see dadka ugu gargaartaan gaar ahaan haddii basaq dhexe ee wax dhacaan maaragtay maxaa lays dhihi karaa Hmm.
dadka runtii eh, waxay haystaan horta telefoonadayna haystaan oo warbaahinta ayaan kasii duunay numberka nala heli karo oo ah saddex sagaalaad sagaal sagaal qofka hadduu soo waco inuu naga heli karo oo qofku markuu nala nala soo waco uu noo sheego meesha uu joogo iyo eryada uu degan yahay markuu noo sheego waxaan qiimaynaa meeshaas waddada ugu sahlan ee la mari karo ayaan qiimaynaa waxaan u sheegnaa marka haddii meesha ay tahay meelaan la mari karin ama aan meesha usoo dhawaano inaan qofka inta dib u wacnaan dhahno meeshaasaan taagannahay dabadeedna qofku asagoo siduu mataqaanaa uu kusoo gaari karo uu kusoo gaaro laakiin annaga ilaa xad waxaan isku daynaa inaan u dhawaano qofkii ama aan u tagno gurigiisa aan kasoo qaadno sida aan jecelnahay waayo inaan gurigiisa kasoo qaadno cusbaalkii aan geyno laakiin mararka qaar caqabadaha imaan waxa weeye in askarigii waardiyaha meel ka ahaa ama guri qofku leeyahay waardiyinayo inuu ku yiraa maya meeshaan ma mareysi waddadan ma mareysi lama maro waddadaasan kabacdi see ula tacaamushaan Eh, waxa weeye qofkii markii aan wacnoon u sheegno meesha aan joogno isaga ayaa soo baxaya soo lugeynaya u imaanaya askartii u sheegaya qofka khatarna meeshaan uu u yaalo qof ka dhibaataysan yahay laga yaabo markaas in sidaa nala ku aamino annaga iyo ninkii xaafada deganaa intay saacno qofkii lasoo qaado oo aynu geyno meeshii ay ku habboonayd ama cisbitaalkii ugu dhowaan geyno waayahay mid ka mida ayaa haatanna khadka kusoo biiray magacaaga walaashay halkeed naga soo wacaysaa magacayga waxaan sacal saabit waxaan ka soo wacayaa magaalada muqdisho Een, ugu horeyn waan u mahad celinayaa een, doctor cabdiqaadir iyo mas-uuliyadda weyn ee amiin ambulance ay ku saartay iyo howsha ay u hayso muqdisho een, dadka shacabka oo ku dhaqan marka labaad waxaan weydiin lahaa marka uu dhibaato meel ka dhacdo meelaha qaar waxaa jiro in dhibaato ka dhacdo markay ka dhacdana ay adkaato in hore loo geli waayo oo ambalaasyada hore u gaari waayaan markaasoo kale ma jirtaa waxay ugu talagaleen dadkaasaysood inay ku caawiyaan waa garta waad maqashaa goobaha aad geli weydaan eh, si xeeladaysan maxaad samaysaan ama aad dadkaas ugu gurmataan dhibka u haysto caasha aad bay umahadsan tahay Eh, runtii waa qofkaan kara wa- caqabadaha dhici kara Eh, runtii dadka markiina soo wacan waxaan qiimeynaa meesha xaaladda ay qiimeynaa qofka horta xaaladda uu ku jiro ma qof dhaawamayba ma hooyo uur laba ma qof dhiigkar ku dhacayba ma qof koor ku dhacdaba ma hooyo u dhiigbaxaysa waxaan qiimeynaa horta xaaladda qofka uu ka hadlayo markuu noo sheego dhibaatada haysata nuuceeda ayaan u diyaarinaa baabuur ku haboon waxaas bay hooyo urur la tahay waxaa dhici karta inay baabuurka kusoo dhex foolato ama ku umusho baabuurka dhexdiisa waa inaan marka xaaladaas sidaan ugu jawaabi lahayn inaan u diyaar garowno marka ay kasoo qaad meel la geli waayo oo ay tahay meeshii meel la isku haysta la isku xabadeynayo runtii annaga qiimo badan ayuu nagu fadhiyaa qofkan volunteerka ah ee baabuurka wada iyo xir- xirfadlaha caafimaad ee baabuurka saaran qiimo badan ay nagu fadhiyaan yani maadaama qof qabliga u shaqeynayo oo kumanaan kun oo qof doonaya inuu anfaco ah khatar ma gelino waxaan hubinaa accesska meesha loo yeelan karo ayaan ka horsugnaa waa garta kabas naftiisa iyo baabuurka wax khatar ma gelino waayahay kaba soo qaadba haddaan sida tan u dhiga su-aasha meel ayaa qof aad ka soo qaadeen uurle oo dhalaysa kaba soo qaad een, markaad soo saarteen gaariga gudihiisa ayaa foosheeda ee kululaata ama ee, ilmihii ay yimaadeen awood ma u leedihiin inaad caawisaan hooyadaasi oo kaleeto sidoo kale qof dhiig baxayo oo xaaladiisa khatar ay tahayna gargaarka degdega ma la gaari kartaan oo adinka intaada dhakhtarka gaarsiinin wax ma u qaban kartaan sahraan waa waa runtaas waa waxa aynu u samaysanahaba weeye qofkan haddii la doonayo in la qaado baabuur taksiga waa la saari jiray waxaynu kaga duwannahay taksiga ama baabuurka babliga ah waxaynu kaga duwannahay in xaaladda qofkaas haddii hooyadanu ay dhacdo ku oo ku umusho ama ku foolasto baabuurka dhexdiisa inta isbitaalka laga soo gaarsiinayo inaan ilmaha kasoo xudumino ilmaha kasoo qabanno yani aan dhibsaxana ka joojino waa waa u samaysannahay oo dad u tababaran ayaa noo jooga haddii uu yahay qof dhigbaxayo ama dhaawacmay ama si kale wax u gaareen tuuriga ku dhacdaan xabada ku dhacdeen waxaan u diyaarsan emergency ki- kitka baabuurka saaran oo lagu talagalo qofkaas in dhiiggiisa lagu joojiyo haddii uu neef qabatoomo waa neefta Mhm.
looga fujiyo ayaa baabuurka saaran iyo xirfadla caafimaad oo u tababaran marka waa waxa ay- aynu kaga duwannaha baabuur caadi ah ee qof lagu soo qaado
waa hagaag dhegeysto kale ayaa khadka ku jira magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aal haddaad u hayso shirkadda amin amplas ee magaalada muqdisho ee soo dhowo walaalkiis waa mahadsantahay sacra Een, een, magacaygu waa faysal cabdullaahi salaad waxaana joogaa magaalada muqdisho Een, waxaan weydiin lahaa een, amiin ambalaas yani annagu waxaan nahay qolyaha een, baxda caafimaadka gaar ahaan qaybta fayadhowrka Een, su-aashaan weydiin lahaa waxay tahay marka laga hadlaayo xagga een, een, emergency careka in la siiyo qof dhaawac soo gaaray mise qof magaalada meel ka mida ay waqti ay dambe ay tahay sidee amiin een, ambulance ay ku gaari karaan inagoo ognahay magaalada muqdisho wixii ka dambeeya qeybaha dambe insan dhaqaaq dhaqaaqaysa uu yaryahay xaaladaha emergency ka dhici karana ay badan tahay waa garta waad maqashaa inkastoo su-aasha dhinaca amniga iyo la xiriirta wadooyinka dhowr jeer ay kugu soo noqnoqotay bal haddaad si kale tan uga jawaabto Ma- wa- waa wax wanaagsan Waa weeye tahay.
waa wax qof waliba uu dareemayo oo qof waliba uu isleeyahay haddii kugu dhacdo sideed uga uga badbaadi lahayd waa wax runtii eh, su-aal muhiima weeye Eh, runtii eh, eh, waxa weeye qofka meesha uu naga soo wacayo horta qiimo gooniya leedahay eriyada uu naga soo wacayo waa la qiimeynaa aniga waxa weeye magaalada si fiican u naqaana si waxaan u baranay ku talagala ayaan ugu- u baranay xaafadaha macnaa waxaa loo baahay haddii layidhaha meel hebel qofka uu fahmi karo lidaa xaggee ugu dhow wadada saldhigee ugu dhow ciidanka meelaha jooga waa ya- yaa waaye yaa laga yaqaanaa waxyaalahaas dhan waa waxyaalaha aan qiimeyno waaye waxaan kaa dhexgelay Waa- gargaar waa deg deg yahay.
Mhm.
waajibkeenu wuxuu yahay qofkii inaan la- la xiriirno telefoonka laga qabto loo tago oo loo sheego waxa aan qaban karno iyo meesha aan joogno markaas haddii aan soo dhaafi weyno xaa- gurigiisoo kilomitr noo jira aan soo dhaafi weyno waan u sheegaynaa kilomitr ayaan u jirnaa gurigaagii mana soo dhaafi karno meeshaas maxaad bedilhaysaan oranayna maxaan qaban karnaa qofka asagaa tala la imaanaya marka asagana taladiisii iyo taladani aan isku darsanayna markaas waxay- waxay- waxaa ka dhex dhalanaya sidii qofka loo badbaadi kari lahaa
waa garta waad mahadsan tahay aad iyo aad Ee, dhegeysto kale ayaan eegaynaa iyo khadka telefoonka ka hor intaanan barnaamijka soo gebagabayn haddii bal su-aal ama taliyo Hay.
tusaale aad hayso ee ah, waxaa ku jira aasaasaha amin amplas doctor cabdulqaadir Okay, hi. Okay, hi. Hi.
soo dhowow
Hore ma ogalaa?
waa bilaabi kartaa haa
Ah, okay, waa mahadsan tahay eh, Sahro Cabdi. Eh, waxaan salaamayaa Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadam oo saaxiibna aanu nahay ahna gudoomiyaha hay-adda Amin Ambulance. Runtii eh, su-aalna waan waday Ra- eh, eh, Sahro iyo talana waan watay. Eh, haddii aan talada ku hormaro eh, Dr. Cabdiqaadir runtii waa aasaasihii xilliyadii adkaa eh, shirkadda hay-adaha ambalaasada ee Amin Ambulance magaalada Muqdisho xilli Muqdisho aysan ka jirin wax ambalaas ah gaadiid dadka lagu daabulo dhaawacyada iyo dhimashada magaalada muqdisho xilli duruufo adag ay soo martay marka waxaan talo ku bixin lahaa ditoorku maadaama hawsha uu hayo howl qaran ama howl dowlad laga rabay ay tahay isagoo shaksiga keligiis uu wado hawshii dowladda laga rabay marka waxaan dhihi lahaa ditoorku geesinimada uu qaatay ha sii wado eh, gobollada dalkana ha gaarsiiyo eh, hay-addan ama fikirkan qiimaha badan si dadka soomaaliyeed ay u helaan bool iyo degmada shaqadii ambalaas ay u baxnaayeen xilli dowladii dhexe dalku ay burburtay waa gart waad ku mahadsantaa adigana waana filayaa inuu kaa qaadan doono oo uu maqlayo maxay tahay su-aashaada kuu xigta
su-aashaan wada waxay tahay sahroy editorka waxaan weydiinayaa editor yaa kugu maalgeliya ama kharash kaga heshaa hay-adan ambalaasyada xilli aan ognahay mar barnaamij la sameeyey looga hadlayo taariikhda hay-adda ambalaasyada aamin in shaqada ugu badan jeebkaaga ay ka socoto dhaqaalaha ugu badan inta badan boqolkiiba toddobaatan aad sheegtay xilli ay barnaamij abaalmarin lagu siinayay aan dhegeysanayni marka cid gaar garab kugu siisa miyaa jira ama hay-adaha ka jira dibadda ama gudaha kuwa ka jira ama dowladda soomaalida intaba wax garab aad kaga samayn jiraan hay-adahan ambalaasyada shaqadan culus eeda hayso
axmed aad iyo aad waa mahadsantaa runtii waa aad u fiican in yani fikirkan in la gaarsiiyo gobol degmo iyo tuulo soomaaliya o dhan waa runtii arrin nagu jirta waa naguna weyn waayo badbaadada soomaaliya ayaa badbaadadeena ku jirta soomaaliya marka guulaysato ayaa inaguna guulaysan karnaa marka fikirkaas waa horena waan u weynay haddana waan kaaga mahad celinayna baraarujintaada xagga haddii aan ka fikirno ee ka ka jawaabo taageerada iyo xaggee wax ka heshaan saareha waxaa leeyahay nin baa wuxuu usoo hoyday reer reer reer seedigiis haye oo lagu hanto lagu hanto xoogaa gacan adeega inay martida ka seexdaan waa garta marka wixii markuu kasoo kaloo tuulada soo aadaa layii war xala reer hebelaa kusoo hoyatay say kula dhaqmeen marka wuxuu yidhi wallahi anigu reer seediga caayna ma ihi haye nafti hafarna ma ihi
waa gartay
marka runtii bulshada soomaaliyeed waa bulsho aada u wanaagsan waa bulsho mataqaanaa u baahan in loo gargaaro waa bulsho mudan noloshan iyo dhibaatada mid ka wanaagsan yani inay ka baxaan wax wanaagsan ay ku noolaadaan sida caalamku noolyahi inay u noolaadaan mudan yihiin marka weligoodna may arkin yani wax u naxariista oo yanaa gacan naxariista u fidiya oo ugu shaqeeya maskaxdooda iyo muruqooda iyo maalkooda waa garta marka dadku ida iday aaminaan ayay ra'yina sida aniga aaminsanahay qof ay aaminaan ayay ra'yiin marka runtii hadda wax hadda bulshada naga soo gaaraan ma jiraan dowladda soomaaliya runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasiir wasiiradda caafimaadka wasiir xaawo yani intaan shaqeynayna shan wasiir ayaa soo martay wasaaraddan wasiir xaawo waxay runtii nagu contribute garaysay yani shahaado sharaf inay nasiiso oo ayadoo soomaaliya matalaysa inay tiri mataqaanaa shaqada aada haysaan ayaan shahaado sharaf idinka siina marka wasiirkaas wasiir xaawo aada iyo aada umahad celinaa waa garta mar haddaad laakiin ma jirto
mar haddii soomaaliyeed iyo mujta soomaaliyeed hadda naga sii naga gacan siiyaa mar haddii bulshadii halkaasi aada dhigta waabad ka maamaado ku noqon maayo dhinacii dowladdana ay sidaasi tahay ee kaba soo qaad marka waxaa jira xarumo caafimaad oo magaalada muqdisho ka jira oo waaweyn isbitaalaadka ay qeyb ka yihiin ood gaarsiisaan dhaawacyadan iyo dadkan dhibanayaasha iyaga laftirkooda wada shaqeyn ka sokow wax un maydin dhex maraan oo iskaashi ah
saray isbitaalladaas inaanu dhaawaca geena mooye xitaa nalooma ogolo inaan dhexdooda baakin aan ka dhigano baabuurka u dhex istaago xitaa nalooma ogolo isbitaalladaas aad aragtay ee weliba ay dowladdu leedahay oo mataqaanaa mujtamaca soomaaliyeed uu leeyahay oo qof asagu jeedkiisa ka dhigta ouna jeedin haddana nooma ogola baabuurtaas inay hadiin ku dhex baryaan oo meesha ay baakin u noqoto isbitaalladaas marka dadkan waa dad isku wacne isku wada isku wada caqliyad waaye dadku kalama caqli badno hooyo aabbaa wada dhalay kor bilisay kaba isma dheere bay dhahaan dadka
waa garta ugu dambeyntii bal haddii aan aniga ku su-aalo magaalada muqdisho dad fara badan ayaa ama dhimasho ama dhaawacyo ay soo gaaraan marka isku dhacyo ay dhacaan marka qaraxyo ay dhacaan waxaad bal iga warantaa dadka badi aad qaadaan ee aad u gurmataan ma rayidka oo keliya mase sidoo kale dhinacyada kale ee ayagu waxyeelo ay soo gaarto saasoo kale ayaad u qaadaan
sare horta meesha wax ka dhacaan muqdisho keliya maana soomaaliya oo dhan bay dhibaatooyinku ay ka dhacaan waxaan soo qaadna dadka inta gobolada lagu soo dhaawaco ama ku soo waxyeeloobo ee airboortka la keeno ayaanu kasoo qaadnaa cisbitaallada geynaa laakiin markaan su-aashaada usoo laabto dadkan isdagaalaya koox waliba waxay ku tala gashaa wixii ayadu dadkeeda ku askarteeda ku badbaadsan lahayd laakiin shacabka waxay diyaarsadeen ma jirto kumana kala talagelin inuu dhaawacmo mana u dhiganin inuu dhinto qofkan shacabka ahi marka dadkaas wey dadkaana u gargaarmaa shacabka ah iyo hooyada uurka leh ilmaha yarada shubmaya dadka aan ku talagelin hypertensionka iyo dhikarka qaba kuwa sonkorta qaba dadyawaas wey dadka annaga aan u gargaarno maxay adeegsadaan ciidamada dowladda kuwa amisom iyo sidoo kale a- anooba ogba al-shabaab meelaha qaarkood haddiiba idin qabsato in idan is aragba ama weerar hadduu meel ka dhaco ay adag tahayba laakiin dhinacan kale ama dowladda ciidamadeeda iyo kuwa amisom amsom iyo ciidamada dowladda waxay wataan dabaabaad iyo gaadiidkii ugu talagalay inay yani isku badbaadiyaan ama ay meesha raban ku gaaraan laakiin shacabka intiisa badan ama baabuur ha saaraado public ah ama wadada dhinaceeda wax ku gato ama ha lugeeyo waa qof keligii iska socday ee meesha ku dhaawacmay qofka ayaa badanaa yani dadka qof kaliga wuxuu rajiis gargaristaa ama uu xaraystaa ama uu diiwaan gashtaa teleefoonada yani gaadiidka gurmadka degdega almost boqolkii toddobaatan dadku way yaqaanaan numberkan telefoonka xitaa dadku waxay wacaan shirkadaha telefoonada markaasi waxay yidhahdaan wargaadidka gudmanka degdega ah telefoonkiisa sideen ku helnaa combination marka ay kasoo helaan intaas yeesan marka qofkaasi kolkana soo waco ayaan ogaana xaalkiisa ayaan ku gurmadnaa oo aynu yani waxa aan ka jawaabnaa dhibaatadiisa
waa gartay en ugu dambeyntii su-aashan waa midda igu dambeysa maxaa talo hood soo jeedinaysaa ee sideese howlihiina gargaarka ee gurmadka aad wadaan ay kusii socon kartaa mar haddii caqabado intaasi la-eg ay idinku gadaaman yihiin sare kale ahaan aniga waxaan usoo jeedin lahaa gaadiidkan horta waxaan rabaa inaan idi fahamsiiyo dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan gobol degmo iyo tuulo inay iyagu leeyihiin ma aha wax aniga raacaya laakiin ina ay- iyaga ayaan u adeegaa aniga mujtamac ayaan u adeegaa maskaxdayda muruqayga iyo maalkaygaba waan geliyaa yacni juhdiga aan geliyo ambalansooyinkan ma jirto xitaa gurigayga ma geliyo iyo ilmahayga ma geliyo mar waxaan rabaa dadka inay ila fahmaan shaygan in iyagu leeyihiin waxaan rabaa kambaniyaasha waaweyn oo ilaahay wax siiyey ama dadka hantiilayaasha ah sakada ay bixiyaan inay ku bixiyaan gaadiidkan xisaab transparency oo cadna ay loogu yimaadaan bil kasta shilinka uu bixiyey meesha uu ku baxay iyo sida uu u baxay inaan u- u cadayno Eh, dhinaca kale waxaan rabaa dowladda eh, dowladda oo aad baan u mahadcelinaya iyadana waxaan ka codsanayaa inay matalan gaadiidkan ogaadaan horta bal yaa wata yaa iskale wa- waxay arkaan un ayaga soo dhaawac qaadaye wa- inay isweydiiyaan gaadiidkan muxuu ka shaqeeyaa muxuu yus u shaqeeyaa ay yani gacan naga siiyaan waxyaabaha ay tari karaan waxyaalo badan bay qaban kartaa dowladdu inay nala qabato waa gartay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo eh, wasiir xaawo eh, oo wasi- wasiiradda caafimaadka oo garatay kaalinta aan uga jirno adeega caafimaadka waa tahay aad baan kaaga mahad celinayaa waktigaaga ee doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan inaad barnaamijkan marti noogu noqotay hoosha fiicanood bulshada u haysaana sidoo kale oo kugu bogaadinaya aad baad u mahadsantahay sarataar cabdi axmed aad baad u mahadsantihiin idinka dhammaan v o aada kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah aasaasaha amiin amplas oo ah gaadiidka gurmadka degdega ah ee ka jira magaalada muqdisho ee dadka marka ay dhaawacyo soo gaaraan amaba xanuuno degdega ay qabtaan loogu gargaaro barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ayuuna marti noogu ahaa doctor cabdulqaadir waa hagaag barnaamijkaasi wacitaanka dhegaystahana intaasi aan kaga imaano haatanna kusoo dhowaada dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o da dhegaystayaal bulshadiisu maamuuska ay u hayso si aan uga lumin maansayaankii hore ee soomaaliyeed wuxuu si walba ugu dadaali jiray marka hore inuu hantiyo dhagaha dadweynaha marka labaadna maankooda taasina waxay badanaa ku xiran tahay hadba inta ay la-eg tahay aqoontiisa ku saabsan dadweynaha uu fariimihiisa u gudbinayo habka noloshooda dhaqankooda soo jireenka ah oo ay suugaantu ugu mudan tahay jaadadka hanaankeeda dhaqaale waxa ay u bogto iyo waxaa haddii dadka qaar ku kaco ay si wada jir ah uga mashiiqsanto sida la ogyahayna qaybta suugaaneed ee maahmaahda lagu magacaabaa waxay ka mid tahay waxyaalaha uu gabyaagu maansadiisa ku qurxiyo ee doodihiisana uu qiro ugu yeelo badanaa maahmaah waliba waxay si aada u kooban u xambaarsan tahay waayo aragnimada ay bulshada soomaalidu ka kasbatay noloshii ay soo martay goor ay guulaysnayd iyo goor laga wadayba tilmaamaha ay soomaalidu qadarin jirtay ee maahmaahdeeda ku badanna waxaa ka mida geesinimada iyo cid alla ciddii u taagan ciddaasi dad ha ahaato ama sida libaaxa dugaagga ha ku absirsatee runtiina soomaalida keliyaba ma ahee daafaha dunida ummadaha ku dhaqan oo idil ayuu libaaxu astaan geesinimo u yahay boqorka kaynta ayaa lagu magacaabaa maansada iyo maahmaahda soomaalidana aad buu ugu jiraa geesinimada kasakow waxay hirmiyiga soomaalidu u aqoonsan yihiin inuu leeyahay waxgarasho xoogaa ah oo uu dugaagga iyo duurjoogta kaleba dheer yahay si dhab ah waayihii ay nolosha soomaalidu xoolaha ugu xirnayd ayaa kolkii waa la joogaba waxaa la arki jiray libaax dool ah oo laga soo xiraysan waayo dad iyo duunyo wixii u dagtana huf ka dhiga maalin iyo laba hadduu maqnaado ayuu degmada ku soo noqdaayo wuxuu arkaba warjeefaa kolkaas baa waxaa marmar is urursan jirtay koox dhallinyaro ah oo inta raad qaada dul joogsan jirtay neef oo xalay dishay hilbihii uga haray isaga oo barkan fallaaro maliidaysan ha siteen ama rasaasi shakadaha ha uga buuxdee inta aanu raqda ka dulkicin ayaa wixii la haysto lagu asiibi jiray isaguna markaas buu inta boodo dirar u qaanshaystaa waxay haddaba soomaalidii xoolo raacatada ahayd ku sheekayn jireen dhaawaca kolkaas gaaray haddii aanu halis ahayn inuu bahalku si urakaca u abbaaro nabarka ku dhacay ninkii iska lahaa kaasoo waayaabee ragga ku soo duulay uu ka dhex garan karo isagaas ayuu jeeyaha dhexdooda soo gashadaayo inta miciyaha geliyo isku axmaa haddayba tiisu gasho arrintaas iyada ah waxay soomaalidu ka leedahay maahmaah maansayahanada qaarkoodna ay ku xoojiyeen fikradihii ay tixahooda u xambaarin jireen waa mahmaahdii ahayd libaax nin ganay iyo nin galladayba og taasoo uu ku mahmaahi karo meelo kala duwan qof ay waxyeella ka soo gaadhay ha yeeshee si gaara maanka ugu haya waxyeelayntiisa ciddii ugu darayd amaba u irdabixisay haddaba kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo labaatankii ayaa waxaa gabay tiriyey nin la oran jiray faarax cismaan kawto kaasoo dhinacyo dhowra ka tirsanayay gaboodfal badan iyo gulufyo isdaba jooga oo aan loogu turin duud dheertana uu kaga jabay gabaygii uu beryahaa tiriyey oo madax dhulka cashad iyo goodiba isugu jiray intii aanu ka faraxalan ayay la noqotay inuu carabka ku dhufto tabaaraha loo geystay looma wada sinayne nimankii ugu daraa ee halakayntiisa u hormaray aar dhaawacan inuu yahay ayuu isu arkay kolkaas buu inta mahmaahdaa xusuustay u adeegsaday tuducyadii dhaarta ahaa ee gabaygiisa ka midka ahaa wuxuu yidhi libaaxuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timide gibilkiisa nabarkii ku dhaca geerti loo dhimaye hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qaba yuufooda geliyay soomaalida reer miyiga ahi waxay kaloo qabtaa dabeecad ahaan libaaxu inuu laba jaad yahay jaad aamusan oo jaanqaadka mooyee aan shanqar kala lahayn sida loo joogo ayaa lagu war helaa isaga oo xoolaha ku dhex jira mar horena uu qaar calooshiiba ka soo riday meel walbana uu uuskii daadsan yahay jaadka kale waa midka hinraagga badan ee kolkuu inta gaajoodo wacdaraha maagan yahay aan afka isku darin labadaa jaad ee uu libaaxu kale yahay ayay soomaalida xoololayda ahi kala door bidaa kollay haddii aan la hurayn waxay roonaan ku sheegi jireen midka soo hinraaga oo inta la maqlo laga tabaabushaysto ooda laga dheeraysto dab laga shito oo si walba loogu tooghayn karo waxay dhab u necab yihiin cabaadka xoolaha oo keliya midka lagu dareemo wixii uu dili lahaa markuu dilo oo qurana lagu hambabaro arrintaana soomaalidu way ka maahmaahdayoo waxay tidhaahdaa libaaxa aamusan iyo midka dhawaaqa midka aamusan baa daran oo loola jeedo cadowga ay colaadiisu caddahay inuu ka roon yahay midka digniin la-aanta kugu soo gala ee adiga oo aan iska jirin dhan walba kaa wareema macnaha ay mahmaahdaasi xambaarsan tahay ayaa waxaa jeclaystay dabadeedna gabay ku darsaday allaha u naxariistee maansayahankii caanka ahaa ee la oran jiray cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan loo yiqin siday ila tahay ujeedadiisu waxay ahayd dad uu markaas hoga tusaaleynayay inuu u kala dooro laba qaran oo ay ku dhex jireen midka isaga aragtidiisa u roon ee inay dhinaca saaraani ay u eg tahay mahmaahdaa labada libaax isaga oo doodiisa iyo taladiisa markhaati uga dhiganaya ayuu yidhi haddaan reerka dayrku u adkayn dagagar mooyaane libaaxii dinaahashee ciyaa waaba kuu digee markaasaa dudada oodataa oo dab shidataaye marse hadduu dureedkaaga yimi diilalyana hayso isagoo dabnaha kaa xidhoon maalka didinaynin hurdo dakharta leylkiiya iyo duhurka mooyaane intaa dibadda joogtaba hadduu soo daf oran waayo oo duunyadii eber ka dhigo ama uu dadkaa laayo labada aarka daran doolaya ee aamusaa daran mar haddaynu hadal hayno suugaan afeedda soomaalida sida uu baharku ugu jiro iyo siday maansayahanadu ugu adeegtaan waxaa habboon inaynaan iloobin mahmaahdii ahayd libaax nin aan aqoon baa dhex ka rita taasoo ay soomaalidu kusoo koobtay fikradda ay baharkaa ka qabta iyo sida ay ba'naantiisa u aragto gabyaagii la oran jiray raago ugaas warfaa ayaa aragtidaa soomaalida si qurux badan ugu sheegay afar meelis oo gabay ah kuwaasoo uu maamuus doora kaga helay soomaalidii la xilliga ahayd iyo kuwii ka dambeeyey labadaba wuxuu raagi afartaa meelis ku sheegay tilmaan kasta oo uu libaaxu leeyahay muuqaal ogo haddii ay tahay iyo aadanaha ay markaa kulmaan argagaxa uu araggiisu dareemadiisa ku dhaliyo wuxuu ku xusayaa codkiisa hinraagga loo yaqaan ee marka uu maqlo ay ruuxa baqdin oo idil isugu timaado baabushiisa markii indhaha lagu dhufto cagaha wax laga daya iyo weerarkiisa lagama kabtaanka ah ee uu ku qaado meesyada la shafeecsado xoola dhaqataduna ay dabadeed si xun uga cayrowdo indhihiisa gudguduudan ee aan dhugashada loo dhammayn karin raadkiisa hadduu xataa xagaagii hore ahaa markii la kor yimaado laga gariiro cidiyihiisa afka badan ee wixii maragood galo uu ku soo haabto kuwa xuurtana aan laga aqoon iyo reenkiisa galiilyada kiciya ee aan aadanuhu u joogi karin intaasba wuxuu raaga ku qeexay meelisye afaraho sidaan soo sheegay uu ku mutaystay qadarinta bulshadii uu maalintaa u mareeyey iyo innaga haatanba nool wuxuu yidhi codkii laga baq araggii la carar wadana cayreeye il casuusle raadkiis casjab ah laga cabsoonaado cidiyo dhuuriyo coofaar bulow ci iyo reen baasle ma waa lala cayaaraa libaax laga caraysiiyey jawaabta la inaga sugayaa kolley waa maya maxaa yeelay libaax caraysana guuldarrada uu dad iyo duunyaba u geysan karaa waa wax aan ruuxna ka daahnaynoo soomaalida raacatada ahayna ay waayo aragnimadeeda ku hubsatay waxaa sa hartay su-aasha ah maxaa torow raago ugu wacnaati xidan tirinteeda runtii dhab looma oga waxaase loo malayn karaa libaaxa laga caraysiiyey in isagu uu isula jeeday uuna ugu hanjabayey sida maxamed liibaan jadeer rag inta isku dherariyey mindhaa gabay ku maagay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu ebaydmo
axmed cali faarax cidaaja qoraaga aad buu mahadsan yahay iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha uu nala socodsiinaya haatanna waxa aad ku soo dhowaataan heeskii maxamed cali burciye iyo dhakhtar baysukay qore
adudugato geelqabo ma dhadhamiyo geeda wugadaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare hadduu dhuwato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu gadaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen biigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid
codkaasi baxsanee maxamed cali burci iyo heeskaasi dhakhtar bay sukeen qoray idaacaddeenna habeennimo ayay gebagaba u tahay guud ahaana barnaamijkii ayaan intaasi kusoo afmeerinaayay intaynu mar kale kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
maydhananka geliyo sida dhaydacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin dhuuxiyo lafaha'i wa wax dhiigga kaajaqa caafimaadka kaajara maydhananka geliyo sida dhaydacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynine dhuuxiyo lafahay wa wax dhiigga kaajaqa caafimaadka kaajara maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.